bismillahi rmaan raxiim aad iyo aad ay umahadsantihiin marka ugu horeysa marka xigta qabanqaabada lagu diyaar garoobayo tartanka koobka koobka ee jaral zaud waa mid aada iyo aada uga heer sareysa sababtoo ah waa markii noogu horeysay ee afraad sano sano kadib aan bilaabno in hag la cayaaro ummadda soomaaliyeedna waa ugu hambaleyneynaa mataqaanaa dadaalka ee xiriirka soomaaliya kubadda college oo ka sameeyey in cayaartaasi la qabto habeen sidaa daraadeed waxa waaye ummadii nagu dhargelisay oo mataqaanaa oo naga caawintay iyo intaba naga caawintay celinaya marka xigta tartankan wuxuu ahaa tartan sanadla ah oo mar walba la qabto oo koobka koobka ee jaral daa-uud la yidhaahdo marka waxaa ka qayb geli doona haddii aad leedmo mataqaanaa kooxaha heerka koowaad iyo heerka labaad ee xiriirka u diiwaan gashan marka tartankaasina wuxuu ku socdaa si xamaasad leh oo macnaha qiimo badan ayuu noogu fadhiyaa oo jawi wanaagsan ayaanu rabnaa in caawa ku furno tartanka imise kooxood ayaa ka qayb galaya tartanka waxaa ka qayb galaya toban kooxood oo kamid ah kooxaha heerka koowaad iyo heerka labaad ee u diiwaan gashan xiriirka soomaaliya kubadda kollegiya saacadda rasmiga ah ee kulanka caawa dhacaya iyo kooxaha dheelaya magacyadooda tartanku wuxuu dhexdoonaa haddii aad leedmo maqribka marka laga baxo lixda iyo barka ayaa noogu cilaamisan oo mataqaana jadwalka noogu soo baxay kooxaha wada cayaari doona daha furi doona haddii aad leedmo waxa waaye naadiga heegan oo horyaalka iyo jaral daa-uud ba haysta iyo naadiga plasma university ayaa cayaari doona haddii aad leedmo caawa sidaan ogsoonahay magaalada muqdisho degmooyin tiro badan ayaa ku yaala marka qaabka dadka ay ugu soo qeybgeli karaan ayna ugu imaan karaan meelo fogfog ka adiga oo eegaya ma la heli karaa daawadayaal aada u tiro badan inay afar iyo labaatan sano kadib garoonka ex lugina oo iminka wiish magac ahaan ah ay usoo daabasho tagaan aada iyo aad sababtoo ah annagu markii aan tijaabo ayaan qabanay oo tijaabooyin laba tijaabada ayaan sameynay tijaabadii ugu horeysay ayaa dadkii ummada soomaaliya oran badankeeda inta cayaaraha kubadda kolega xiisinaysay ay soo wada daawasho tageen oo xataa wariyaashii faraha badnaa ee wadanka joogay iyo mataqaanaa dadweynihii soomaaliyeed danba way kasoo wada qayb galeen waxaan rajeyn doonaa haddii aan leedmo in mataqaana ay noqon doonto meel ummadda soomaaliya isugu timaado oo mataqaanaa waktigeeda lagu qaadan doono haddii aan leedmo waktiguna waa iska yaryahay wax ciir leh waayo marka inta badan ba ma cayaareen anagu sagaashan daqiiqada kubadda cagta ma cayaarno afartan daqiiqo oo keliya ayaan cayaarnaa maqribka lix barka haddaan bilaabo toddoba barka way dhamaan doontaa haddii aan leedmo insha allahu tacaala meel walba waa laga imaan karaa meel walbana waa la aadi karaa oo gaari weyn soo socdaan